Dhismaha xarunta hooyada iyo dhallaanka tuulada Booramo ee magaalada Burco ayaa la dhagax dhigay. Dhagax dhigga xaruntan caafimaadka ayaa waxaa goobjoog ahaa maamulka tuulada Booramo, mas'uuliyiin ka socotay ururka Wadani, Qaal, Dhallinyaro iyo Haween. Daa'uud Xirsi Jaamac oo ka socday urur siyaasadeedka Wadani ayaa ka warbixiyey muhiimadda dhismahan.
halkan maanta waxaanuu nimi dhagaxdhiga xanaanada booraamo oo shan sannadood ka hor inta la dhagax dhigay mar walba laga yaacayey annagu maanta kuwii ka yaacayey ma nihin waxaanu nahay sida aanu u dhagax dhignay baanu ugu dhammaynaynaa waxaanu kaga wakiilahay xisbiga wadani gaar ahaan guddoomiyaha xisbiga wadani xersi cali xaaji xasan waanu dhagax dhigaynaa dhagax dhig maaha waanu dhammaynaynaa insha allah haddii ilaahay idamka ka dhigo waa siduu guddoomiyaha guddoomiyaha xirsi cali xaajan xaaji xasan nagula soo ballamay weeye Qaar ka mid ah bulshada deegaanka ayaa bogaadiyey dhismaha xaruntan.
xisbiga wadani ee, guddoomiyihiisa musharaxiisa ee, xubnihiisa kale waanu soo dhowaynaynaa waxaanu leenahay maato haween odayaal carruur maanta waa laga farxisana allah idinka farxiyo ayaa xusbiga sharafta leh waddani waddani ayaan ku soo dhowaynayaa maasha allah iyadoo maanta lanoo dhagax dhigay waxaan doonaynay ee aannu doonaynay in lanoo dhagax dhigo oo lanoo dhiso oo lanoo dhammaystiro xanaanadaannu u ciilqabnay guddoomiyaha xisbiga waddani xirsi cali xaaji xasan inaannu dhagax dhigno oo bilowno oo dhammayno haddii ilaahay ka dhigo waajibkiinna waa garanaysaan ciddii waxay idiin qabatanba wax la qabsanaysaan Dhismaha xaruntan ayaa door muhiim ah ka qaadan doonta horumarinta xanaaneynta caafimaadka hooyada iyo dhallaanka tuulada Booramo ee magaalada Burco.